magaaladani mombaaso ee xarunta gobolka xeebta ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa ay martigelinaysay kulamada ay leeyihiin ergada xisbiyada kala gedisan ee dalka qaar ka mid a kulankii ugu dambeeyey ayaa maanta oo khamiis ah waxaa ku yeeshay magaaladani xisbiga kanu oo ka mid ahaan jiray xisbiyada ugu faaca weyn dalkani kenya muddo aada u fara badanna hogaanka dalka hayay in ka badan afar boqol oo ergaha oo matalaysay xisbigani oo ka kala socday ismaamul goboleedyada mombasa kilifi tanariva iyo lamu ayaa waxay goobjoog ka ahaayeen kulankani gudoomiyaha guud ee xisbiga kanu gideon moy oo kulan ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan inay dib u soo celiyaan awooddii uu lahaa xisbigani Niko na furaha tele kukuwa pamoja nanyi hapa pwani, hasa Mombasa.
nixlaad xogayaha guud ee xisbiga kanu ayaa isna docdiisa waxa uu sheegay in maalinta khamiista ee soo socota ee taarikhdu ay ku beegan tahay soddonka bishan sebtembar ay magaalada nairobi ay ku qaban doonaan kulan aada u baaxad weyn oo ka qaybgeli doonaan ergada matalaysa guud ahaanba dalka xisbiga kanu islamarkaan halkaasi uga dhawaaqi doonaan go-aamo xisbigaasi arrimihiisa ay uga hadlayaan tarehe thelathini ya mwezi huu tutakutana kwa ukumbe wa Bomas, Bomas of Kenya. Hapo sasa ndio mtajua ni nani ni nani ni nani.
xildhibaanka deegaanka faafi ee ismaamul goboleedka gaarisa oo ka mid ah hogaamiyaasha xisbiga kanu oo kulanka ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay inuu xisbiga kanu yahay xisbi ay si weyn isaga dhex arkaan bulshooyinka kala duwan ee dalka deegaankan vita ee bartamaha magaalada neombasa oo uu xisbiga kanu uu muddo dheer uu kursiga xildhibaanimadu deegaankaasi waayay ayaa waxa ay sheegeen inay haatan usoo sharaxayaan mid ka mid ah ganacsatada magaalada mombasa oo lagu magacaabo maxamed ciise samater oo ay sheegeen inuu yahay nin usoo hanan kara awooddii xisbiga kanu ku dhex lahaa bartamaha magaaladani isagoona la hadlayay warbaahinta star ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ahaa samater magaca waxaa la yidhahdaa maxamed ciise samater soomaali baan ahay oo nin soomaaliya oo mombasa weligiis de ku dhashay oo weligiisa degnaa waxaan ahay lawyer baan ahay laakiin hadda baxmishtari waan sameeyaa vitaan degannahay waxaan jecelnahay inaa in wixii soomaaliya inay soo baxaan vita empinimada inaan hadda la wareegno waxbaa hadda soomaalida waan badannahay inaan isku rajistar garayno oo aan qaadano oo baxmishtariga oo aan ku haysano bondeni iyo meel walba qaar ka mid a kasoo qaybgalayaasha kulanka ayaa waxay sidoo kale ay la hadleen warbaahinta star barakaatu magacaydu abdiraxmaan waxaan ka xisaabsanahay dhallinyarta magaalada mombasa saa ujeediin maanta waxaan qabnay xafladdii oo delegates kano delegates oona lagu casuumay gideon moy sidaan uga soo qayb galinay asagana aan kusoo dhaweynay magaalada marka anaga waxaan wadanay dad oo wiil la dhahayo samatar oo u taagan invita mbinimo u taagan oo strong ah ninkaasaa marka aan support siinaynay haddii soomaaliya aan nahno magacaygii waa xasan boosha xaade lidhaha waa reer tanariva waaye mar maanta walwaters aymane waa delegates kanu waaye kanu gideon moy aan dooranamna oo president oo kanu ah marka 2017ne ani maxaan ka taaganay m c a berk tanariva garseyni westwood meel la dhahay 2022 wali meesh baan ka taagana garseyni westwood haddana 30th maxaadayna bomas of kenya kanu meel oo kenya dhan dadkii meesh joogaan kudi waa isku imaanaan meesha bomas of kenya qof kale ma la doorana waa gideon moy waaye gideon moyne wuxuu ku jiraa oka la dhahaa one kenya alliance baa la dhahaa maxamed cabdi bootaan warbaahinta star magaala xeebadda mombasa